Kadib markii ay soo korortay xiisadaha ka taagan mandiqada loo yaqaan Bariga Dhexe sababo ku aadan beegsiga maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ah ee maraakiibta mara-biyaha gacanka cadmeed iyo marin-biyoodka Bab-el-Mandab wixii ka dambeeyay markii uu soo ifbaxay howlgalka duufaanta Al-Aqsa ah ee Falastiiniyiinta, waxaa Geeska Afrika ka soo muuqday heshiiska ay wada galeen Itoobiya iyo maamulka Somalilan kaas oo lagu sheegay in ugu yaraan labaatan kiilomitir oo ka mid ah biyaha badda cas ee Soomaaliya lagu wareejinayo Itoobiya, arrinkaas oo mar kale indhaha caalamka ku soo jeediyay mandiqadan Geeska Afrika. Kadib heshiisku sheegaasi waxay dhanka kale dowlado badan oo ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha, Ingiriiska iyo Faransiiska iyagana walaac ka muujiyeen xaaladaha cakiran ee ka jira gacanka cadan oo loo tixgeliyo in uu marin muhiim ah u yahay ganacsiga iyo isku socodka maraakiibta caalamka. Sideedii bishan aan ku guda jirno ee Febraayo wuxuu Wasiirka Gaashaandhigga Dowladda Federaalk Cabdiqaadir Maxamed Nuur uu booqasho ku tegay Turkiga si uu dhiggiisa waddankaasi ugu soo saxiixo heshiis difaac iyo mid dhaqaale oo maamulka Villa Soomaaliya la gasho xukuumadda Ankara. Isla bishan kow iyo labaatankeeda waxay dowladda federaalk iclaamisay inay saxiixeen heshiiskaasi lana horgeeyay xukuumadda iyo baarlamaanka, iyadoona uu Xasan Sheekh uu ka soo muuqday warbaahinta si uu dadka uga dhaadhiciyo heshiiska uu la galay dowladda Turkiga. Dad badan oo isugu jira khubaro iyo falanqeeyayaal ayaa qaba in surcadda iyo degdegga uu ku yimid heshiiska ay kala saxiixdeen Turkiga iyo dowladda federaalk ay ka dambeeyeen arrimo muhiim ah iyo ujeedooyin uu Turkigu ka leeyahay Geeska Afrika, waxayna shakhsiyaadka sida aadka ula socda arrinkani ay ku tilmaameen wax lala yaabo oo ay su'aalo ka dhalanayaan. Ilawareedyo si dhow uga warqaba arrinkan ayaa tilmaamaya in dalabka heshiiska uu kolkii hore ka yimid dhanka dowladda federaalk, towjihaadka iyo habka uu noqon doonana heshiiskani uu si toos ah u bixinayay Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, isagoona soo saaray go'aan ku socda wasaaradaha difaaca iyo midda arrimaha dibadda ee dowladdiisa, kuna saabsan muhiimadda ay leedahay in la saxiixo heshiiskaasi degdegga ah ee lagu sheegay iskaashiga difaaca iyo midka dhaqaale ee ay la galeen Soomaaliya. Madaxa xafiiska diraasaadka istaraatiijiyadeed ee Afrika ee magaalada Istanbul, Mustafa Ifih ayaa tilmaamaya in heshiiska Somalilan iyo xukuumadda Addis Ababa uu ka dhigan yahay in Itoobiya ay soo gasho oo ay la wareegto badda arrinkaasna uu mushkilad iyo halis ku yahay dowladda federaalk, maadaama hadafka Somalilan uu yahay inay xaqiijiso madax-bannaanideeda. Wuxuu isagoo sii wata sheegayaa inay jiraan dowlado gadaal ka riixaya in Somalilan ay ka go'do Soomaaliya inteeda kale, sida Ingiriiska iyo waddamada uu xiriirka dhow kala dhexeeyo. Sidoo kale, Imaaraadka ayaa halkaasi ka wada mashruuc lagu dhisayo dekedo, sidaasi darteedna ay xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho qaaday tallaab lagaga horgeynayo heshiiskii Itoobiya iyo Muuse Biixi, taas oo ah heshiis kale oo ay la gashay Turkiga oo loogu gacan gelinayo badda iyo kheyraadka Soomaaliya. Ninkan ayaa sidoo kale sheegay in Turkigu uu ahdaaf kala hiigsanayo marka laga hadlayo heshiiskan uu la galay dowladda federaalk, aysanna arrintu ku koobnayn heshiiskii Somalilan iyo Itoobiya oo la sheegay inay soo dedejiyeen heshiiskan cusub ee dhowaan ay saxiixdeen Turkiga iyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. Wuxuu tilmaamay in waxyaabaha heshiiskan soo dedejiyay ay qayb ka tahay xiisadaha muddooyinkii u dambeeyay ka soo korortay gacanka cadan, taasi oo uu sheegay in Turkigu uu doonayo inuu ka mid noqdo dowladaha galaangalka muuqda iyo saameynta ku leh mandiqadaasi waa haddii loo baahdo in la saydareeyo oo uu kula xisaabtami karo ama uu kula gorgortami karo dowladaha kale. Wuxuu isagoo sii xoojinaya ra'yigiisan soo qaatay in dowladda Turkiga inkastoo aysan aqoonsanayn Somalilan, haddana ay maamulkaasi la leedahay cilaaqo wanaagsan oo carqalad iyo caqabado aanan wajihi karin. Sidaas oo kale in Turkiga iyo Itoobiya uu jiro cilaaqaad ka dhexeeya isla markaana arrinkan aan loo tiirin karin keliya waxa dowladda federaalk marmarsiyada dadka uga dhigayso ee ah in Turkiga ay ku wajahayso Itoobiya. Saxafigan ayaa maqaalka uu qoray kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo la xiriira heshiiska ay wada galeen Turkiga iyo dowladda federaalk. Waxyaabaha la soo gudbiyay ee qaybta ka ah qodobbada heshiiska waxaa ka mid ah sida laga soo xigtay masaadir amni iyo kuwa diblomaasi oo dalka Turkiga ah, in laga wada faa'iidaysto kheyraadka iyo dhaqaalaha badda ee Soomaaliya. inkastoo aan si rasmi ah loo caddayn nisbada dhaqaalaha ay kala qaadanayaan soomaaliya iyo turkiga hase ahaatee masaadir kale ay tilmaamayaan in dowladda turkiga la siiyey soddon boqolkiiba kheyraadka badda soomaaliya arrimaha kale ee la tilmaamay inay heshiiska qeyb ka yihiin waxaa ka mid ah in ay qorsheyn karaan sidoo kalena fulin karaan howlgallo dhulka ah kuwa badda iyo hawada intaba oo haddii ay xaaladdu keensato turkigu u madax bannaan yahay inuu isagu fuliyo sidoo kale turkiga ayaa awood u yeelanaya inuu si keligiisa go-aan uga qaadan karo tahdiidaadka soo kordha ee mandiqada iyo badda soomaaliya uuna arrimahaas oo idil cid uu doono kala macaamili karo sida uu dhigayo heshiiska waxaa sidoo kale ankara loo ogolaanayaa inay xeryo iyo saldhigyo ka dhisan karto xeebaha soomaaliya iyo deegaanada ay doonayso iyadoona dowladda federaalka loo ballan qaaday in loo tababarayo ciidamo kuwa badda ah waxaa sidoo kale arrimaha ay ka heshiiyeen ankara iyo xukuumadda villa soomaaliya ka mid ah in shirkadaha iyo hay-adaha la kaashanayo ay dhammaanba ogolaansho ka haystaan dowladda turkiga si ay uga qeyb qaataan mashaariicda la doonayo arrimahan ayaa si guud markaad eegto heshiiska waxay muujinayaan in madax bannaanida iyo maamulka oo idin lagu wareejiyey dowladda turkiga oo ah cidda leh go-aanka ugu horeeya iyo midka ugu dambeeyey dhankiisa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa xilli uu ka jawaabayey su-aalo ku saabsan ogolaanshaha baarlamaanka ee heshiiskan wuxuu sheegay in ay qaabkaasi ku aas-aasayaan ciidamo xooga badda ah ayna dowladda turkiga ilaalin doonto badda soomaaliya muddo toban sano ah sida uu heshiiskan dhigayo wixii ka dambeeya tobankaas sano ayuu sheegay inay yeelan doonto soomaaliya ciidamo xoogan oo ilaaliya badda sida uu warka u dhigay dhanka kale doctor axmed kaafaash oo ah qabiir arrimaha afrika ayaa tilmaamaya in heshiiskaasi uu turkigu la galay soomaaliya uu mandiqada ka yeelan doono saameyn xasaasi ah wuxuuna intaasi ku daray in turkigu uu isagoo awood ciidan ah gaaray soomaaliya waxaana la filan karaa in halkaasi uu ka ilaaliyo biyaha gacanka cadmeed isagoo adeegsanaya maraakiib dagaal dabcan arrinkaasi wuxuu isbeddel ku keenayaa mawaasiinta mana rumaysani in heshiiskan uu lid ku yahay iskaashiga itoobiya iyo somalilan balse waxaan aaminsanahay in mandiqada geeska afrika ay tahay marinka ugu muhiimsan ee maraakiibta ganacsiga ee caalamka ayna muhiimad gaara siinayaan dowlado badan sidaasi darteed waxaa laga yaabaa inay dhacaan isbeddelo cusub ayuu yidhi si kastaba aqoon-yahanka iyo waxgaradka ay ku weyn tahay madax bannaanida ummadda soomaaliyeed waxay tilmaamayaan inaanu jirin farqi u dhexeeya gumaysiga hadduu yahay kan ka yimaada itoobiya ama kan ka yimaada dowladda cilmaaniyadda horboodaysa ee turkiga loona baahan yahay in ummadda soomaaliyeed fadhiga ka kacdo kheyraadkeeda iyo dhulkeedana difaacato